Ololaha nadaafadda iyo bilic soo celinta ayaa waxaa si wadajir uga qayb qaatay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maamulada degmooyinka qaar ka mid a ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xoghayaha maamulka gobolka Banaadir Marwa Bilan Bile Maxamuud ayaa ka warantay ololahan iyadoo digniin u dirtay dadka ganacsiga kula hareeraha wadadan runtii maanta waa sidaad arkaysaan wadadan waxay ahayd wadadii saybiyaano iyo ex control isku xirto aad iyo aaday u wasaqaysnayd sidaad wada ogtihiin laakiin maanta alxamdulilaah waxaan maaragta ugu yaraan laba boqoloo qof ayaan soo gelinnay oo oloolo nadaafadeed ka wado runtii waad arkaysaan siday hadda nadiif u tahay sidaad ogtihiinba oloolihii nadaafadeed ee socday maalmahan socona doono weligiis ayaan wadnaa waxaan maaragtay ka codsanaynaa dadweynaha gobolka banaadir degan ee daafaha ee maaragtay laamiga degan inay wasakda ay laamiga soo dhigayaan iyo nadaafad xumada runtii maanta meeshaan waxaad u malaysay qashin fud qashin weynihiiaa u malaysaa meeshaan waana meel ay degan yihiin dad degan yihiin dad ku ganacsanayaan oo ay maaragtay caafimaadkooda aysan ka fakeraynin runtii waxaa fiican in caafimaadka laga fekero inaa annagu keligeen waxba ma qaban karno waa inaa idinka maaragta aad gobolka banaadir dadweynaha degan bulshada degan inay nala shaqeeyaan waa haddaysan nala shaqaynin nadaafaddu sidaan iyo si ka daranay noqonaysaa annagu waxaan maaragta annagoo ka duulayno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho titoor xasan maxamed xuseen muungaab oo amarkiisu iyo runtii bilic soo celinta maaragtay iyo nadaafadda ayaa number one u ah ee gobolka banaadir annagoo taas ka duulayno weligeed way socon doontaa wuxuu maaragtay aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa waxyaha maanta soo galay maamulka gobolka banaadir ayaa degmooyinka gobolka ka wado ololo nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda caasimadda si ay ula tartanto dhigeeda caasimadaha kale